munaasabadan oo ahayd mid si heersar ah loo soo agaasimay islamarkaana shahaada lagu gadoonsinayay ardayda ka gudubtay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee iskuulka cumar binu khadaab ee degmada dhobley sanad dugsiyeedkii labada kun iyo saddex iyo labaatanka iyo afar iyo labaatanka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada dhobley gudoomiyaha waxbarashada degmada dhobley culimaawidiin waalidiin macalimiin arday iyo marti sharaf kale ugu horeyn daafurka munaasabadda waxaa kalamada kooban oo ku baxaya afka soomaaliga carabiga iyo ingiriiska ku jeediyey qaar ka mid ah ardaydii la gadoonsiiyey shahaadooyinka يسرنا ويسعدنا أن نرحب بكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الجمع الطيب الذي اجتمعنا فيه للاحتفاء والتكريم حضوركم الكريم يش- يشرفنا ويزيد من بهجة هذا اللقاء فهو دليل على تقديركم للعلم والإنجاز Today I feel honored and excited to stand before in this special occasion, our bride's giving day, to speak about something that shapes not just our lives, but education. It is the most powerful weapon which you can use to change the world.
taariikhdu waa shay dunida lagu tixraacaaye tagtiyo midii taagan iyo tan lagu soo foodle saddexdoo dad baa tabiyo oo lagu tibaaxaaye aqoonyahanka waa tiirka antaha ku gaarnaaye tacliin haddii aan jirin tacaddi soo ma ahan dhanka kale waxaa geestooda hadalla kooban ka jeediyey munaasabadda qaar ka mid ah waalidiinta iyo sidoo kale guddida iskuulka kuwaasi oo ardayda iyo macalimiintaba kula dardaarmay in ay dadaalkooda halkaasi kasii wadaan
madarasada sida hadda laidin sheegay waxaan ka mid ahaa dadkii aasaasay wax ka furay labadii kun iyo kowdii Eh, waxaan ku bilownay marka hore guri kira ah oo xagga dhanka naga jira kadibna meeshay ujeedada lahaayeen ayaa waxaan ka dhisnay muxuu ahaa guryo kamoor ah oo jegada ay saaran tahay xaqiiqatan waagaas muxuu ahaa akhlaaqiyaad fiican baa jirtay tarbiyaa jirtay aad bay u waxaydin madarasada gaar ahaan aad bay u ammaaneen
gabdhihii ardayda ahaa ee aadka u dadaalay ee hadda qalin jebinayay ee horteenna ka hadlayay inay xishood la hadli waayeen waa nicmo ilaahay gabdho saa u xishoonaya oo sida akhlaaq u leh oo sidaa edab u leh maanta waa lala-yahay wayna yaryihiin maamulaha iskuulka cumar binu khadaab sheekh cabdulaahi maxamuud abiibah ayaa dhankiisa ka hadlay taariikhda iskuulka iyo dadaalkii ay sameeyeen ardayda la gadoonsiiyey shahaadooyinka isagoona waalidiinta kula dardaarmay in ardayda ay ku dhiirigeliyaan waxbarashada ardada haddaan waalidku waxbarashada keenin oo kolkaanu nidhaano waalidkii baan rabnaa ardaygu keligii isagoo murug murugla uu noo yimaado oo mid mid ay waalidkii soo raaco oo kaasoo qalbi fiican u arko ardaygu wuu moraal jabaya kolka dambe waxbarashada iskaga tagaa wuxuu u arkayaa qoyskiisu inuuna wax muhiima u soo dirin oon muhiimad la siinaynin Eh, markaa kolka dambe isna wuxuu arkaya wax bilaasha waxbarashadii uu iska goynaa meelahaas iska tagaa ugu dambayn waxaa munaasabada soo xiray gudoomiye ku-xigeenka degmada dhobley ahna kusimaha gudoomiyaha degmada dhobley mudane mukhtaar maxamed sahal wuxuuna bogaadiyey horumarka waxbarasho ee uu sameynayo iskuulka cumar bin khadaab isagoona u mahadceliyey macalimiinta iyo waalidiinta juhdiga geliyey si loo helo arday tayadooda waxbarasho sarrayso waxaanu joognaa dugsiga cumar bin khadaab oo ka mid ah dugsiyada degmada dhobley ka furan dugsigan sidaan ognahay ilaa ay wuxuu furan yahay laba kun iyo kowdii inta aan ka warqabno ilaa yowmina haada ilaa waqtiga aan joognay maanta shan iyo labaatanka laba kun iyo shan iyo labaatanka Eh, arday badan baa ka baxday oo muxuu aha iskuulka dambaysay oo dugsigiisa dhexe iyo midka sareba ka baxday oo jaamacado aaday waxaan aad iyo aad ugu muxuu ahay eh, ugu soo dhaweynayaa una una taageerayaa macalimiinta iyo maamulada iskuulkan gacanta ku haysa